Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waa golaha nine news kiisa golaacadka shacabka soomaaliya kaasi aan waxaa qaban doona barnaamij aada u ballaaran oo faysal cabdi roob leh oo weliba soo maray xaggee soo maray geeska africa dalalka geeska africa warbixin dheer uu soomaali ka siin doono taasi oo warbixintaasi weliba sida etoobiya kenya iyo dalal kaleba wuxuu ku soo arkay wuxuu kala ka warrami doonaa dhibaatada ballaaran ee ka taagan dowladdeegaanka soomaalida dadka soomaalida ee oramadu hadda aada ka ulaysay si dagaalkaasi ka socda halkaa u dhaxeeyo oramada iyo soomaalida aad aada uga warrami doonaa nolosha dadka oo ka warrami doonaa isbedelada yihiin oo ka warrami doonaa wax badan uu kala soo kulmay dalalka geeska africa faysal cabdi rooble iyo barnaamijkaas aan ugu talagalnay inuu noqdo barnaamijkii sanadkii socdaalkii faysal cabdi rooble waa kan soo dhawo faysal adoo mahadsan
ahlan wasahlan ah, dagood ah, aada iyo aad baan runtii kaaga mahad celinayaa soo dhaweynta ballaaran waxaa kaloon u mahad celinayaa asxaabta halkan ku jirta iyo dadka hadhow toole shaashadaha ka dhagaysan doona Ah, in fact markaan nairobi tegay waxyaabaha aada iyo aad cajaayibka u ahaa waxa weeye sida loo dhagaysto ama loola socdo ah, munaaqashoodka aynu ka wadno ah, golaha 1960 iyo meelo kaleba oo soomaalidu aada iyo aada ugu dhegataagayaan ah, ah, taxliisha laga bixinayo ah, arrinta soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed meelahay ku nool yihiin arrintaasoo runtii aniga shaksi ahaan iiga turjuntay wuxuu odhan jiray nin qoraa ahaa oo allah u naxariistay cali mazruwi la odhanayo kenyaati ahaa laakiin kenyaatiga muslimka ah ee weliba afbarwaaniga ku hadla ahaa oo yidhi soomaalidu dadka kale way ka horreysay waktigii xilligii dagaalka adduunyada ee labaad oo wuxuu yidhi waxaan ku arki jiray mombasa ah, dadka soomaaliyeed oo makhaayadaha shaaha ku cabaya oo reeriyooga markay dhegaystaan analysis ballaaran ka bixiya dagaalka adduunyadu siduu d- meeshu ku dhammaado iyo waxa faa'iidada iyaga ugu jira isagoo markaa sheegay inay dhowr reediyo dhegaysan jireen ama ha noqoto sawtul qaahira ama waqtiyadii dambe ha noqoto b b c-da marka sidoo kale ayaan hadda kusoo arkay makhaayadaha islii iyo suuqa magaalada dhexdeeda ee masjid jaamicu ku yaalo oo dadka soomaalidu aada iyo aad lugtooda ugu badan tahay in aada moodo meel kastoo ay fadhiyaan inay xaaladaha ah, geeska afrika iyo arrimaha soomaaliya ah, ka sheekaynayaan aan ku horeeyo ah, runtii ah, anigu socdaalkaygii waxaan ku horreeyey adsaaba oo bisha juun afar iyo tobankeedii aan gaadhay qorshahaygu markaa wuxuu ahaa in aan dhow- dhowr cisho joogo adsaaba ah, den aan u dhaafo jigsiga ah, anigoo muddo aragga ciyaalna waday laba aroo wiiloo dhalay islahaa ardagooda soo bar intaanay aad dhaqanka eh, reer galbeedka ugu sii eh, da'weynaan laakiin xaaladihii markaan arkay iyo dhibaatooyinka soomaalida lagu hayo iyo jidka jirjiga iyo ah, dirdabe inta u dhaxaysa asaababa iska dhaafe oo meelaha ugu khatarsan ah oo ummadda soomaaliyeed lagu gumaado haddii mar ay sooba dhaafaan buurta gurayska la yidhaahdo ee jirjiga ah, sideedana gurayska oo magaala buurta dheer ah ilaa baabili waxay ahaan jirtay arli soomaali muddo dhow oo wakti dee aynu dhowr sanaba aynu ka tirsanayno maantana qofka soomaaliga ee dhex mara waa naftiisa qof diimeynaya maalmahan asaabe ka soo baxayey anigu waxaan tegay dhakhtarka weyn ee la yidhaahdo tukur ambasa ama libaaxa madow oo waktigii xilli filaaso la dhisay waxaa ku jiray yar aan adeer u ahay oo xabadi soo dhaawacday oo ambulansiga eh, dowlad deegaanka soomaalida lasoo saaray asaga kuwii amxaaradii waday ee ee baramediga ahaa ay soo nabadgeliyeen laakiin saddex wiil oo kale oo soomaali ahaa oo la socday oo mid iskaba soo raacan si asaabe ku tago labada kalena isaga familigiisa ahaayeen lagula hadhay meel u dhaxaysa dirrabe iyo sabtafari ilaa iminkana la-yahay dowladda keliirkuna aanay war iyo wacaal arrintaa midna raadin laakiin ilaahay amarkii wiilkii oo aabihiisna aanu classmate ahayn ah, eh, markaanu hargeysa joognayna aanu runtii isagu ka shaqayn jiray barnaamijkii la odhan jiray horumarinta beeraha waqooyiga galbeed northwestern agricultural project ah, wiilkii ilaahay u sahlay xabaddii oo intuu soo matagay xabaddii oon qarxin oo qumcii sidiisii yahay eh, ka soo dhacay sidiina wiilkii daloolkii xabaddu ka gashay mooyee ah, caasimaaday runtii waxba dee idinka sheekayn maayo meel dagaal iyo gumaad ku jiro matalooyin badan oo kuwa iyo kuwa xanuun ka xanuun badanba intaba waa la arkayaa horaan waxaan runtii jeclahay inaan u mahad celiyo council member cabdi warsame oo sidaad ku aragteen shalay koole qaraar sharciyan ah resolution ku introduce gareeyey ama soo hordhigay dowlad deegaanka magaalada minnesota minneapolis arrintiina la hirgeliyey loona digay inkastoo afka uu ku qoran yahay dee cabdi iyo asxaabtiisu ay rabeen in aanay collaysan dowlad shisheeye laakiin baragraafka ugu qiimaha badan uu lahaa dadka lagu gumaadayo tuli guuleed welgo baabili iyo moyaale in ma ogtahay dowladda looga digayo waa meelaha kolba gumaadku ka dhacayaan walgadaasina wax badan wakaale uma jirto xadka waa reerka ugu dambeeya qolyahaas reerka kolaba gumaadka sheeganaya uu xadka kaga soo noqdo marka waad garan kartaa ballaca uu leeyahay dagaalka frontiga soomaalida lagu furay in uu minjigjiga oo wajaalada welga ay u jirto wax yar xadka booramana aanay aada uga fogeyn ilaa mooyaale ilaa gendir uu dagaalku taxan yahay saf ballaaranna aada moodo in oromo oo dowladda abiyi axmed iyo ninka dilaaga ah ee la yidhaahdo lama magarsa oo uga hadhay madaxnimada abiyi maadaama isagu duluub badan lahaa laakiin haddana daba fadhiya maskaxda ka dambaysa abiyi axmedna ah in ay runtii arrintu ballaaran tahay qolyo meelahan socdo oo markii hore sheekada ka dhigi jiray reer hebel baa reer hebel istirirayana ilaahay dee wuu ceeb ceebtoodiibuu dibadda soo dhigay anigu waa idinla qaybsaday mar hore in arrintani ay ugub tahay laakiin xanuunkeedu mar aynu qabtada ina soo gaari doono haddii markaa si yaroo deg dega taariikh gogol deg ah arrintan aan idin siiyo duleedka jigsiga meesha dagaalku ka dhacayo waxaa agteeda ah oo ku dhegsan marmarna dagaalkuba ka dhaca meel la yidhaahdo derbiga oo jigsiyo u jirta xagga waqooyiga waxaan ka badnayn shan iyo toban kilo mayl afar labaatan mayl derbiguna waxa weeye waa qalcadihii axmed gurey kun shan boqol afartameeyihii dadyowga soomaalidu meelahay ka dagaalamayeen qalcadda ugu weyn walba islamarkaana hadda inta ay meelo dagaalo badan iyo taariikh badan ka soo hadhay weli jirta ilaahay amarkiina sarbeeb bay noqotay derbigaasiyo inkastuu waktiga axmed gurey derbi ahaa laakiin maanta haddii lasoo jebiyo reeraha tawaanka yar ee laga xooga badan yahay derbi sabay buu noqonayaa runtii jigjigana waxaan u malaynayaa uun in ay gacanta u geli doonto qolada oromooda sida adigii maalindoodta khudbad uu meel ka jeediyey welina aan xaqiijinteeda ku jiro uu yidhi dirrabe waa magaalo oromo sharciga etoobiya magaalada keliyatee neutral uu sheegayo ama dhexdhexaad waa adisababa marka sharciga intuu qaatay ayuu tabiyey uu micnaystay uu leeyahay hadda dirrabe waa laga samray jigjidana marka ay qolada oromoodu warka kasoo gudbinayaan barnaamijyo ay samaysteen oo af soomaali ku hadla oo ugula tala galeen kuwan soomaalida ka hoos baxay ee iyaga shaxaadaya oo hadda qaarkood macal odayadooda u tegeen si ay ula dagaalamaan dowlad deegaanka xaq iyo xaq la-aanba ay runtii noqotay in ay u sameeyeen barnaamijka soomaali ah oy ugu magac daraan magaalada jigjiga waxaa la yidhaahdo magaalada jigjiga ku-meel gaarka maamulka soomaalida reerkaasi sheekadu maraysaa xaggan moyaale iyo gendirna runtii way ka xanuun badan tahay tan jigsiga dilku halkaa waa ka badan yahay silica iyo sida fooshaxan ay u dilaan aad bay xagga moyaale iyo gendir iyo gobolladaa shishe ay ugu badan tahay ilaa maalin dhoweyse ay dileenba laba nin oo soomaaliyeed oo mid uu ahaaba maamulo dowladeed oo degmo meesha ku taalla haystay jiirka haddaan ka qaado soomaali way u dhan tahay dagaalkan laakiin dadka aada iyo aad ugu barabaxay iga raalli ahaaday igumaydaan baran inaan beelo magacood sheego laakiin beelaha kusoo aada xanuunka weyn u hayo waa waa hawiye oo reerka murusada karana la yidhaah oo dagaalku iyaga kusoo horeeyey ilaa halka sare ee meesha baabuurka tareenku maro runtii aad iyo aadna wax- hadda lix bilood dagaalku ku socday waa ciisaha oo xagga ma eeso ilaa dirdaba intaad ka soo gaarayso waa soomaali huwan oo vaaligan u dhaxeeya dirdabe iyo meesha la yidhaha askatafari ama jarjar la odhan jiray ayagana dad badan oo huwan ah oo reer kasta leh ay ku baabi'een la cirib tiray totally Ah, waxaa soo xigay intaa meesha la yidhaahda belbelayti oo garabka ku haysa adari ilaa fiiq intaas oo iyagana ay u badan yihiin dadyow in kolba aad u tilmaami karto ah, geri mareexaan hawiye iyo qolo caamir la yidhaaho ogaadeena den markaad baabili kasoo gudubto faafan aad u timaado dhibka ugu weyn halkaana wuxuu ku dhacayaa geri iyo reerka la yidhaahdo ah, reer caraba oo la yidhaahdo iyadana bursuug den haddaad jijigo u timaado reerka miciin la-aantu ay qabatay oo weliba re- dadka soomaaliyeed ee deegaankaa degan inay lugta jiidaan mooye aanay waxu tarayn hadda waanaad ka warqabtaan isna waa waa geri waa reerka geri kombaleyda haddii aad xaggan u gudubto moyaale iyo halkaa shishana runtii soomaali aad aad iyo aad eh, hadday hub haysan lahayn iskaga celin lahaa waxaa ka mid a reerka la yidhaahdo gare eh, reerka la yidhaahdo mareexaan reerka la yidhaahdo eh, sheekhaal eh, iyaa iyana si xun ugu gacan galay weliba halkaa dhimashadu ay ku badan tahay maadaama ay ka fog tahay xarumihii soomaaliya dagaaladani waxay salka ku hayaan sakar oromoodu hirgelisay kun sagaal boqol toddobaatameeyihii oo nationalismkooda iyo wadanimadoodu markay kacday ayadoon laylis lahayn ay gacanta ka baxday dhulal badanna ay sheegteen waxaa ku xigay sideetameeyihii oo ah, barabixii soomaalida dagaaladii seventy eightku ay ku keeneen dhul badan ay soomaalidu banaysay laakiin markii dambe ay soo noqdeenee dagaaladii joogsadeen laysku qabsaday dan sagaashameeyihii oo qoladii tigreegu aada u khaldeen dadka soomaaliyeed runtiina aan jeclahay inaan idinla qaybsado mar waxaan ahaa qof shaksiga keliya ee soomaaliya ee maqaalla ka qora ee lahaa tigreega inaga hubsaday waa cadow waxaan xasuustaa odayo soomaaliyeed oo magac leh oo soo wici jiray oo odhan jiray faysal oo haynagu dirin laakiin marka anigu aan arkayay maadaama taariikhda etoobiya aan aqaanay in halaajiga ay soomaali u saareen maray noqotaba uu dib inoogu soo noqon doono tiibaana dhacday oo oromooda ay xoojiyeen constitution khalada oo inagu soo xerogeliyeen kun sagaal boqol labaatan sagaashan iyo labadii ninety two magaalada jigsiga xabad baa lala dhacay xafiisyadii oana lefta iyo dadkii soomaaliyeed dagaalkuna runtii nineteen ninety two baa markay oromo isbeday in dalkii isbedelay eh, xoogna ay yeesheen baa dagaalka lagu bilaabay dadka soomaaliyeed kolba ha joogsado marmarra ha bilaabmo two thousand four afti beenbeen oo la qaaday oo ninka la yidhaahdo cabdi jibriil oo hadda hoos fadhiya cabdi maxamed madaxweynaha kililka advisorsna u ah odayada uu gawaarida iyo cagaf cagaf eh, eh, beeraha lagu qoto ragga uu siiyeyna ka mid a ayaa wuxuu ahaa ninkii dhulka bixiyey isagoo markaa lagu eedeynayey inuu lacag gaara ka qaatay ciidamadii fadhiyey meesha oo dadka qaarkood hadda ay u macneynayan leeyihiin isku dir buu ahaa laakiin anigu isku dir ma ahayn waxay ahayd eh, bareed loo bareeday in dhulka soomaaliyeed lagu soo durkiyo eh, oromo marka magaalooyinka la bixiyey waxaa kamid a dirdabe waxaa kamid a jinacsani oo jijiyo u jirta shan ilaa tan mayl waxaa kamid a eh, baabili oo taariikhiyan dhul soomaaliyeed ahayd waa magaalada uu ku dhashay afhayeenka sanatarka soomaaliya eh, cabdixaashi iyo dad badan oo kale oo magac leh Ah, waa magaalo ay isugu yimaadaan beelo badan oo soomaaliyeed ilaa shan beelood ay ay ku kulmaan oo u ahayd meesha beeraleyda iyo xoolo dhaqatadu ku kala wareegaan waxna ku kala iibsadaan arrimahaasi xanuunkooday leeyihiin haddana ah, dowlad ah, goboleedka uu cabdi maxamed wakiilka ka yahay khaladaad ah, ah, taariikhi ah bay galeen oo haddii dadka soomaaliyeed ay laba laba laba fikar baa u furaa kow inay dadka difaacaan ilan lii duleysku marka horeba kii soomaali dameeyey ee goboladaa hoose ee ogaadeen iyo dadka ku xasuuqi jiray maxaa u diiday in ay dadkii magaalada eh, agtooda joogay gaar ahaan magaalooyinka iyo magaalo madaxdii ka dhawaa inay difaacaan waa su-aasha soomaali isweydiinayso uma anaga un badna laayaan ba hadda laleeyahay su-aasha labaadna waxa weeye maxay hubka uga ururiyeen reeraha soomaaliyeed ee iskood isku difaaci lahaa waana isdifaacayeen ilaa intii hubka laga qaaday saddex bilood ka horow jigjigaad sheegaysaayo baabili umay soo dhawaanayn the only explanation laga bixinayo waxa weeye madaxda meesha joogta baa laba canlayn bilowday oo kuwii hore ee taageeri jiray ee t b l f haddii meeshii ay ka baxeen waxay is yidhaahdeen kuwan maxay idinka rabaan ood u qaban kartaan markaa sida kaa hore two thousand four cabdi jibriil markuu madaxweyne ahaa uu isba dhulka u bixiyey baad moodaa kuwan qudhoodu inay is yidhaahdeen haddaad qoladan aad u qaadaan gogosha waxaa laga yaabaa inay awoodda idinku sii hayaan arrintaas anigu wataan maalindowta ka hadlay b b c-da oon idhi soomaalidaas meesha degan xal kale male aan ahayn in dowlad cusub la dhiso madaxweyne cabdi maxamed nafsi sharaf leh oo nabadgelyada uu uga dego haddana waxaan diyaariyey probosal qodobo badan iyo meelo badan ka hadlaya siduu hub uga tegi lahaa awooddan u wareejin lahaa tabana intaanan soo dayn inaan la qaybsado o n l f iyo waxgarad gudaha ku jira iyo waxgarad dibadda jooga marka aan la qaybsado officially in markaa soomaali weyn aan la qaybsado oo saddex weji leh sidii awoodda si nabadgelyaa ugu wareejin lahaa inta aanay kala daadan meeshu sidii soomaaliya ku dhacday collapse of state collapse of the regional state intaanay inagu dhicina in arintaas laga gaadho laziman waxaan aaminsanahay waktigii cabdi maxamed waa tegey lamana suba salaaxi karo keliya waxa weeye in laga ilaaliyo qolada hadda hoos rooreysa ee iyagu weelka la hoos rooraya ama ha noqoto ku habeen dhowta meel ka hadlayo layidhi sheekh ibraahim oo mar hore ku hungoobay siyaasadda gobolka ama kuwa meelahan carcarado markii hore cabdi maxamed u shaqayn jiray ama manasota ha noqoto ama meelo kale ha noqoto laakiin hadda markay arkeen libaaxii qoyey ay noqdeen daksigii libaaxa qoya iyagu ku dul sheeganayay in noocyadaas laga ilaaliyo siyaasadda laakiin haddii xog wareejin iyo power transfer la samaynayo in loo wareejiyo dad institutionka wadi kara dad ku-meelgaar labada sane ee doorashada ka hadlay oo twenty twenty ah gaadhsiin kara ama gudaha ka yimaadeen ama oona lastoo wadahadaladeeda etoobiya dhammaysatay iyo dad isku dhafan laakiin wax dhisan oo institutiona in meesha ay kasoo baxaan soomaali waktigii manifesto ayuu jaanisku ka lumay maanta heerkaa may taagnaateen muqdisho haddii aynu power transfer fiican oo institution ku dhisan aynu samayn lahayn anoo taa ka shidaal qaadanaya baan proposalkaa diyaariyey waanan idinla qaybsan doonaa marka aan stakeholderska iyo qoladaas aan la qaybsado dabadeed just ahaan yar taabto abiyi iyo roolkiisa iyo muxuu yahay horta i don't think inaan halkan la qaybsaday laakiin waxaan kollaba isleeyahay dadkii ugu horreeyey kaga dhawaajiyay ayaan ahaa in abiyi aanu ahayn nin muslima abiyi axmed aabihii muslim buu ahaan jiray laakiin abiyi waa nin kristana weliba kristanka waa qolada fundamentalistiga ah ee la yidhaahdo born again christian pentecostal oo runtii ku jira guddida geeska africa ee pentecostalka ah waa pentecostal waa diin yar oo laakiin hadda aada ugu faafaysa missionariga geeska africa guddidaas visionkooda ama timaagoodu waxa uu yahay tobanka sane ee soo socda dekerka soo socda in ay kiristaaneeyaan oo pentecostal churchiga soo geliyaan one point two million people oo intooda badan muslim tahay kana soo baxayaan gobolada southka etoobiya ama ha noqoto goboladu adiga kasoo jeedo ama ha noqoto gobollo kalabe inkastay ku adkaanaysa soomaali inay diinta ka bedelaan shaksiyan abiyi markii uu prime ministerka noqday shan iyo labaatan beri ka horow shan iyo labaatan beri ka horow intaanu prime ministerka noqon abiyi ma uu ogeyn qorshana ma lahayn maskaxdana ugumay jirin inuu meershan qabsanayo keliya ninka lama magarta layidhaha oo o b d oo xisbiga layidhaha ee talada u haya kelilka oromooda ayuu daba fadhiyey markii magacii o b d o-da ninkii ka imanayay lama magarta la diiday ee layidhi ninkani waa may adag yahay oo abxaaro badan iyo soomaalida iyo dadka sadaran gurubka layidhaah oo nationalities isku tegaya diig badan uu ka galay baa abiyi oon aada loo aqoon inkastuu wasiir ahaa laakiin wasiir aan la aqoon ahaa ayuu isagu laakiin ogaa inuu oromo nationalist yahay saasuu horta ku yimid adigii maantada aynu joogno fakar aan ka ahayn ama aan ka soo maaxan fakarka masiixiga ku dhisan oo ah ha la isjeclaado halana la israali geliyo oo diini ah bimacni intaa wax ka baxsan iyo laba qodob oo kale oo ah nacayb uu qabo qolada tigreega uu muddo hoos fadhiyey kuna barbaaray arkayna waxay samaynayaan inay dalka u boobayaan iyo ta saddexaad oo ah fakirka foosha xun ee dulballaarsiga ee oromiyo ay ka wadato gaar ahaan dhinaca soomaalida iyo qaybo amxaarada ka mid a iyo xagga sidaamada saddexdaa qodob oo midkoodna aanu waxba ka qaban karayn dibudiska fog ee etoobiya baa horta abiyi sal u ah mabaadi' kale uu leeyahay weli kamuu dhawaajin political platform ama political program uu la yimid sidii qoladii t d lfta oo iyagoo dowlad dibadda ka dhisan oo kale camal ah male waxa keliya oo uu hadda ku howl maraya waa intaa aynu sheegnay haddii aanu waktiga dow political program qeexan aanu la imanna waxaan u malaynayaa meeshu inay gacanta ka baxayso sideedabana hadda haddaad gobolada amxaarada fiiriso nidaamkii lagu dhisay ee federaaligaha waa ka baxeen waxa dhinaca amxaarada lagaga dhawaajinayaa wax laleeyahay federaal ma rabno haddaanu rabno anagu amxaaro haddaan tii hore xilislaashe la soo celinay waxaan aad sheegaysaan nooma sharciyeysna qolada southka oo laysku geegeeyey kala jajab ayay ku dhow yihiin oo qolo kastaba hadda waxay codsanayaan waxa la yidhaahdo iyaga uun rijinkooda inay samaystaan guraagooda waad arkaysa maalintii oo isaga yarkii guraaga weydiinayay rijinka iyagaanu fadnaa ukuudi maxaad rijin ku fali xamar baad ka shaqaysan kartaa bimacni runtii cayna way ahayd markaad laba su eegto oo yarku su-aal siyaasi abuu weydiiyey iyo hami siyaasi yidhi haddaanu guraaganahay waxaan rabnaa gobolka yaga marka inuu si siyaasi u qanciyay ahayd laakiin wax raysiisi ah oo markaad etoobiya taqaano guraagta waxaa lagu xantaa inaanay diin iyo iimaan kale lahayn aan ahayn lacag marka horta taasi caybay ku ahayd tan labaad waxay tusaysay nin fudud inuu yahay oo waxaan sidii islaantii cawrka cirka aragtee jarka ka tuurtay soomaaliya uu nufus saaca joogay oy wada sheekaysteen isagii maxamed cabdillaahi farmaajo in uuba ka dhigo siyaasad nuxur u ah dalkiisa dhibaatooyin ka taagan siduu ku dejin lahaa baa waxaad waxay ku tusaysaa abiy axmed inaanu lahayn solid political program uu dalkan ku wado ilaa imikada aan joognana labada arrimoodee keliya tuu ka qabtay meesha kow waxa weeye xisbigii ka tirsanaa asagoo iyadoon lagu dhawaaqin laakiin masallaha u laabay oo ah e d r d f awoodeediina uu ku wareejiyey si maldahan qolada o p d o ee oromooda ah isagoo markaa siinaya talada iyo cidda uu la tashado dadwada oromo ah kow laba isaga oo wasiirada intii milaaxa ahayd ee ugu qiimo badnayd ilaa difaaca ilaa arrimaha dibadda ilaa kuwa la taliya everything uu ka dhigay oromo maanta shalay oo ugu dambeysana meeyarkii asaaba oo inta badan qof neutral laga dhigi jiray maadaama ay tahay magaalo madax federal camala uu maanta nin oromoa u dhiibay shalay toole marka sidaan idiin sheegay wadaniyada iyo mayaga adag ee oronimada wax ka baxsan male marka durbo waxa kusoo baxaya ifafaalihii kasoo horjeedka ahaa ama ha noqoto amxaarada oo runtii aada iyo aad hadda uba caysamaysaba markay isaga ka sheekeynayaan gaar ahaan dhalinyarada kacdoonkooda iyo dad badan oo oromo oo la yaaban oo leh halgankii isbedelka ahaa ee quruxda badnaa ee dadku kaceen ee la rabay in etoobiya jid kale loo sameeyo ninkii abiy jeebkuu ku shubtay waanu khasaariyey haddaan intaa kaga baxo abiy iyo hadafkiisa aan u malaynayna inaan idiin dul maray dibta weyn ee soomaalida lagu hayo iyo anuu fikradaha gaar aan ka qabo sidoo lagu nabdaadin doono oo runtii ah uun awood awood awoodda hadda dib loo wareejiyo intaanay meesha dumin tan kale oo loo baahan yahay dowladdu intaanay kala daadan in dadka soomaaliyeed ee la gumaadayo ama liibiliiska difaaca ama iyaga hubkii laga ururiyey oo la xirxiday weliba konton qof oon anigu ogahay xidhnaa markaan asaabe kasoo baxayay oo qoladaa jirsiya ka garab dagaalamaysa ay ahayd maadaama uu madaxweynaha kilibku rabay inaan isaga waxba loo soo raacin maalin kastana jinaxtani meesha layidhaha oo soomaali ah laakiin laga qaaday hadda completely laga qaaday laga soo abaabulayo saddex xoog oo kow ah ciidamada kililka oromooda dhalinyarada hubaysan ee mindiyaha iyo budadka wadata oo markuu qofku daawacmo la dhacaysa dube iyo mante iyo baangado iyo xoogga saddexaad oo runtii dadka laynaya oo ah beereley qoriyo wadato oo sidii waxaynu oran jirnay cali baysteynkii sida raxanta dadka marka idin haddaad labaatan inan oo qoryahayso ka horgeyso sidii raxanta kusoo degayaan marka waa dhibaatooyin aad iyo aad aynaan soomaali arag walba muddo dheer inagu soo biiray haddaan soomaaliya kusoo noqdo anigu nairobi baan tegey muddo fiican baan fadiyey markaan jisiye tegi kari waayey fasaxaygii waxaan u bedeshay nairobi ilaa labayo labaatan beri aan joogay runtii waxaan la kulmay nairobi de waktigii qalbi dhagax uu yimid inkastoon anugu ka yarjeeriyey inaan arko qalbi dhagax sababtoo ah arrintiisi iyo sheekadiisi oo aada siyaasad u gashay laakiin imaatinka qalbi dhagax dowladda maxamed cabdillaahi farmaajo embarrassment weyn iyo ceebow iyo hantaaqo weyn bay ku ahayd runtii waad garanaysay rag badan oon la kulmay oo xagga dowladda ka socda madaxtooyadana u dhadhow wax jawaaba oy ka bixin karaan ku-xadgudubkaa lagu xadgudbay midnimada soomaaliyeed iyo fakarkii aynu ka haysanay soomaalinimadu waxay tahay weli arrin laalan weeye anigu facebook aan dhigay farmaajo arrintaa wuxuu kaga bixi kari lahaa oo keliya keliya isagoo yidhaahda my people my country soomaali waan eeboobay waan khaldamay khalad baa dhacay nina kuma eedaynayo anaa responsibilitygeeda qaadanaya halay saamaxo because ninka qalbi dhagax wuxuu sheegay madaxtooyada inuu muddo dheer ku xidhnaa haddii dowladda madaxtooyada sheekooyinka uu maqlayay isagoo indhe xidhanna uu safaaradda etoobiya uu ogaa in ilaa madaxda u sarreysa ay ogeyd marka wuxuu filayay in intervention la sameeyo oo la yidhahdo wabalinka noo daaya dhowr cisho shan cisho lix cisho aan baadne laakiin waxaa soomaalidu dhan ka yaabisay idin kuwa dowladda ku jiraana aana kaga jawaabi karin degdega degdega ka muuqday bila soomaaliya in ninkaa loo dhiibo etoobiyaanka iyo etoobiyaanku sida ay rabeen sida lagu soo xidhayna runtii waxyaaba cajaa'ib ay ahayd oo mar baa ninkan madaxa bastoolad markuu galmudug joogay laga saaray oo qolo kilinka joogto oonan rabin hadda inaan kolba magacooga sheego ay telefon kusoo waceen isaguna dadka ula qaybsaday qalbi dhagax oo uu maqlaya uu ninkan kililka kasoo wacaya goday meelahaas uu leeyahay warhadilina oo qoladan marka ay saddex boqol oo ku sheeganayaan oo ransom ah ama magdow ah uu goday kasoo wacaya uu leeyahay shan boqol saddex boqol oo kun lama bixin karee shan kun baan hadda soo diraynaayo ninka xabadda ka qaada marka qalbi dhagax baa sheegaya inuu idin garanayo ninka soo wacayeele ninka hadilina maalintaas ee shantaa kun lagu heshiiyey ayaa qalbi dhagax noloshiisu horta la seedgareeyey haddaanu qofkaasi mar kale beri dambeynu sheegi doonaa i wanna keep that confidential hadda for the time being laakiin qofkaas oo qof ay laga yaaba inaana jeclaynba haddaanu qofkaas soo wici lahayn qalbi dhagaxtuu sheekada ku sheegay dhinaca kalena anigu aan ka xaqiijiyey ma uu noolaadeen qalbi dhagax maanta carruurtiisuna agoon bay noqon lahaayeen taasi waa halkeeda marka farmaajo raaligelin uu qaranka ka raaligeliyo qaranka ayuu ka dembi galay markuu ku xadgudbay fakarkii aynu ka qabnay waxa soomaalinimadu tahay iyo nuxurka soomaalida taasi waa kow tan labaad waxaa aniga taladeedu ahaan lahayd oon meeshana ku qoray rag isaga u shaqeeyeen aan la qaybsaday raaligelin waasi ah oo magdhow ah in la siiyo qalbi dhagax iyo reerkiisa ama ha aqbala ama yaanu aqbalin oo wixii af soomaaliga aynu odhan jirnay xaalmarin waxaan u malaynayaa un inay kasoo dadaweyn lahayd arrinta because qofka weyn ee ma- m- mas-uulka khaladkiisa markuu qaato haddaan dadka boqolkiiba boqol aanay ka raali noqon laakiin in ballaaran oo baaxa leh ayaa siisa the benefit of the doubt waayo anybody eh, bini aadmiga waa khaldama taana maysana saddex arrimood ayuunbaa walba hadda soomaaliya dhib haysa eh, intii uu farmaajo eh, madaxa noqday number one vision waxa la yidhaha ama humaad miyuu ahaa vision waxa la yidhaha runtii waa laga aradan yahay markii hore farmaajo wuxuu ku yimid meesha madaxtooyada eh, waddaniyad nadiif ah oo sifaysan oynu taaban karno bimacni inoo dhadhamaysa waa ogeydeen saan u difaaceen markii ay etoobiyaanku yidhaahdeen nin noocaasiyo noocaasi ma noqon karo eh, madaxweyne guddigeen waa difaacnay waanu isgarab taagnay because soomaalinimada uu kala dhawaajiyey bay ahayd tii waxaad moodaa bila soomaaliya inay ka sinaysatay ma ahan qalbidhaga xoo keliyata laakiin meelo badan bimacna qabsida cabsida aan qabaa waxa weeye waxay hadda dardar gelinayaan giddigiina aan jeclahay inaa u foojignaataan wixii la odhanayey micnaynta iyo sharrixidda waddaniga soomaaliya waxa ilaa iminka la sheegayana waxa qurux badan in uu ka soo baxo yaa waddani ah yaa soomaali ah Eh, ma filanayno inkastoo dadkii markii hore waxaan keenay ay ahaayeen dad fakar gaaban iyaga qudoodu oo xagga maanta muduciga qaarkood jiri karaanba una arkaayey haddii soomaalinimada la ballaariyo in reeraha qaarkood wax waayaan laakiin ayaan darra waxay noqotay eh, villa soomaaliyadii cusbayd ee wadaniyadda ballaaran sharaxaysa inay iyadii wixii hadda dib u qaadatay taasi waa kow oo waxa weeye eh, eh, there is no vision aad maanta la xidhiidhin karto bila soomaaliya haddii ay jirtana in aynu baranaa ma xumo ta labaad waxa weeye oo ka maqan waana saddexda rukun ee dowladaha dhisa ama dalku dhismo visionkii waa ka maqan yahay ta labaad ee ka maqan dowladdu waa xirfad maalin hore waan ka sheegay baan u maynaynaya waa la crafti garayaa sida loo xardho geedka sida loo xardho qoryihii aynu eh, kutubta saaran jirnay luxud miyaa laodhan jiray sida loo xoqo baa loo xoqaa oo loo xardhaa dowladdana hadda marka laga saaro wax sarku-tiris laba iyo saddex golaha fulinta iyo hay-adaha ugu waaweyn sida ma ogtahay eh, eh, sharciga sida maalinta dhow qofkii laga dhigay eh, eh, eh, ninka ugu sarreeya xagga sharciga oo maxkamadda sare waxaa meeshii ka maqan competence waxa la yidhaahdo competence karti laba iyo saddex haddaad ka saarto isla markaana ay weheliyaan karti la-aantaas wixii lahaa institutional capacity oo male eh, wasaaradihii eh, wasiirkii oo xun wasiirka ku-xigeenkii oon tayo lahayn aqoon aan lahayn iyo wixii oo dhan waxaa haddana hoosta kaga jira wasaaradihii oo dhowr qof ka kooban intuna aad moodo isnaasmuujin iyo reer iyo iyo ma ogtahay corruption iyo taasina dib bay ula hadlay marka eh, competent dad aan meeshii ma hayaan tan saddexaad een runtii soo dareemay markaan meesha tegey oo aan ka arkay madaxda iyo dadka dowladda waxa weeye ma jiro a sense of urgency macnihii dalkan meesha ka soo baxay iyo dhibaatada soo gaadhay wax urgency oo la leeyahay hawl baa inaga baaqanaysa ee aynu degdegna ma jiro Ah, waad aragteen ah, madaxdu waxyaabahan adduunka kale laga samayn bay sameeyaan nin sir loo diray baa toban jeer isku soo sawiraya diyaaraduu raacayo kenya la wada joogaa waxaad moodaysaa nairobi markaad joogto in ay tahay xaruntii soomaaliya intaasoo shir baa maalin ka socda maalin kasta ka socda nairobi oo arrimaha soomaaliya nin baa aroor hore soo wacay lixdii saacadood six a m anoo hurda lagu yihi faysalow shir qorsheynta magaalooyinka oo ballaaran baa lagu qabanaya nairobi iyo gaari aan kuusoo diraya markaan ku yidhi may eh, dee layskama tago un bimacna waxaan la yaabay middle classkii soomaaliya ama ha noqoto kuwa dowladda ka tirsan ama ha noqoto kuwa kontraktiyada qaata ama ha noqoto dad badan oo si uun dowladda iyo ugu xidhan n g o-yada boqolaal qof ilaa kumaan kun qof oo haddii doolarka ay haystaan ay ku bixin lahaayeen magaalada muqdisho iyo magaalooyinka soomaaliya dhaqaalaha wax ka tari lahaa waxay noqotay dalkii muqdisho waxay noqotay in ay haystaan meeshii dad middle class ama upper middle class aan lahayn a sense of urgency of bringing back Somalia dad aanay kuba jirinba dib badanna aanay ku hayn dib soo celinta Soomaaliya iyo oo markaa iyagu ama arrimadana gaara iska wata taasna waa laga siman yahay runtii dee arrimaha si loo daweyn karana waxay u taallaa un baan u malaynayaa madaxda sare ee bila soomaaliya in ay sharci ka soo saaraan waxyaabo badan oo ay ka qaban lahaayeen sidii muqdisho iyo fonisance shirar badan oo lagu qabanayo nairobi iyo meelahaasoo kale hal caddaana loo imanaya afar wasiir toddoba wasiir baa isa soo raacaya inay naag britiska ka socota ama nin yar oo maraykan ka wakiilay inay u yimaadaan gare waa lagu qaban kari lahaa muqdishoa lagu qaban kari lahaa wax lagu qaban kari lahaa jubbaland arrimahaasoo dhanna waxaad moodaa in aan waddaas loo hayn midda ugu dambaysa oo aan ku arkay aadna aan uga xumahay waxa weeye dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo sibibaxo ayaa ku dhacay waxay ku sibibaxootay qarqarkii qoyanaa aynu odhan jirnay ishardiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan this time bila soomaaliya iyo kismaayo relation xun baa ka dhexeeya wax la daweyn kari lahaabaa gacanta ka baxay waxay noqotay anaa kaa garweyn iyo anaa kaa muruq weyn runtii anigu waan saluugay dad badanna oo dowladda ku dhadowna waan la hadlay waxaan ku idhi idinku aabihii baa tihiin dowlad goboleedkuna waa wiilkii you can do many things even hadday khaldan yihiin even hadday khaldan yihiin sidii beriye xasan sheekh maxamuud ba aynu ku oran karaynay waxyaabo badan ayaa dowladda u furan inay soo celin karto inay u gogol badin karto haddase arrintii waxay ka baxday gacanta waa la socotaan foorxumada ka kala dhacday nadoode iyo iyo iyo farmaajo anigu maan la kulmin madoode waa joogay magaalada nairobi runtii laakiin dadka inta badan aan la sheekaysta waxay ahaayeen muduciga iyo dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo dad fiican oo ku jira marka runtii ragga wasiiradu howlahooda way qabsan lahaayeen baan anigu isleeyahay haddii vishinku uu xagga ugu sarreysa ka hagaagi lahaa daciifka iyo liicu wuxuu maanta ka haystaa waxa weeye vishinka sare iyo walba shaksiyaadka ugu sarsareeya ee dowladda keliya waxaan kusoo gebagabaynayaa runtii marmarka qaarkood waxaan israahdaa maxamed cabdilaahi farmaajo tala ma haysto taladaa ka xun idinkana waa kollaba waad tidhaahdaan oo markaad meelaha dibadda ka sheekaysanaysaan waxaad ku sheekaysanaysaan hebel baa meesha haysta hebel baa keenay hebel baa lacag siiyey markii uu campaignka watay laakiin anigu waxa waxaan u arkay waxa la yidhahdo escapism ama ka baxsasho xilka lagala baxsanayo madaxweynahan wax kasta oo soomaaliya ka dhaca xasan sheekh maxamuud waan ku sheegnay haddana waxaanu sheegaynaa wax kasta oo soomaaliya ka dhaca wanaagiyo xumaan waxaa aasaaskeeda leh madaxweynaha iyo prime ministerkiisa meelo badan oo hadda arrimaha dalkana aad bay uga gaabiyeen ayaan daray ahayd in faysal cali waraabe iyo cali khaliifna uu la kulmo maxamed cabdilaahi farmaajo isagii awmadoobana ay aada isku xumeeyaan idin heer ay gaadhay in awmadoobe gaarigii martida ee loo diri lahaa lagala lex jeclaabay marka waxay kutusaysaa vision faysal cali waraabo ciyaalo suuqanaysaa loo soo daweeyo awmadoobe oo al-shabaab oo dhan hor fadhiya inta taagtiina in saa ay u xumaato anigu haddaan farmaajo ahaan lahaa gubasha ballaaran anagoo cole waxaan u degi lahaa awmadoobe intaana faysal cali waraabe isku daalay waad mahadsantihiin
faysal intaadan ka bixin bal hadda aan iyaga laftigeeda eegno shirkaasi ee bruxelles ka dhacay ee dowlad goboleedada faraha badan ka qayb galeen dowladda dhexana ka qayb gashay madaxweynka sii hogaaminaya dhammaantooda inaba wax dareena oo markaad eegto qodobadii dhowr iyo sideetanka kasoo baxay markaad eegto waxay kaga duwan yahaan wax uu kaga duwan yahay ma jira sheerkii hore hore loo qaban jiray new dealka kii loolan jiro kaleeto wax hore markasta makaga muuqda inuu ka iman karo heshiisida lagu gaaray meeshaas iyo go'aamada kasoo baxay
horta dee haddana waxaan arkayay one point two billion pound iyo miyay ahayd in lagu ballan qaaday tii londonna intaasoo kale ahayd tii ka horreysay shariif axmedna lacago inta waaweyn bay ahaayeen waxna kama hayno i think marka yaree ugu fiican oo keliya tee meesha wuxuu kasoo baxay tweet yar uu jamaal xasan jamaal xasan soo geliyey uu leeyahay wax boqolkiiba dhowr iyo labaatan barcent lacagtaa la ballan qaaday waa haddii la helaba pine by sky waa keeggaa samada saaran ama awrkaa cirka hadday dacdaba in about twenty five percent boqolkiiba dirita loo soo marinayo dowladda looguna soo shubayo dowladda qasnadeeda intaasoo keliya ta ayaa ahayd inta kale oo uu twiitgareeyey jamaal xasan waxay ahayd in soomaaliya laga filanayo in ay qaadato jidka saxda ah ee financial systemska adduunka lagu isticmaalo waa wixii eryahan wadaba laga soo shaqaynayay oo leeyahay waa laidin xisaabinayaa xisaab xilkiina iyo xisaab furkiinu inuu nidaam adduunka kale la socda inta kale waa iska ma ogtahay konferensyada aan kuu sheegayo oo nairobiba ka dhaco oo at any given time ay soomaali badani joogto nairobi xaggay xamarka joogi lahaayeen baa haddana sidoo kale dad ballaadan oo soomaalida barow bar wasiiradoodii ay meeshaba joogeen ma jecli inaynu ka hor dacno oo negative inaynu noqono ma fiicna laakiin one point two billion dollar ama pound inu habaan jeclahay lagu ballan qaaday bal inta ay ururinayaan aynu sugno markay ururiyaan ay yidhahdaan lacagta intaasaynu haynaa baynu ka daba tegeen laakiin haddaad raacdo dhagoodow taariikhda aynu soo marnay muddo dheer hadda ilaa waktigii shariif axmed kolba waxa weeye uun waa ballamihii oo kale
waa gartay aad iyo aad buu mahadsan yahay faysal cabdi rooble oo socdaaldeer ku soo maray wadamada geeska africa taasi warbixin bay naga siiyey weliba wixii kusoo arkay iyo weliba dhibaatooyinka faraha badan ee ito dadka oramada ay ku hayaan dadka soomaalida dalkaasi etoobiya degan yihiin iyo weliba maamulka aan horuu soconin ee had iyo jeer shirarka lagu qabto dalkaasi kenya magaalada nairobi balse ay ka mudnaan lahayd in shirarkaasi loo qabto sida faysal noo sheegay soomaaliya gudaheeda aada iyo aad u faysal baasaya boqolkiiba boqol waayahay